Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq kala duwan gaarsiisay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee Xamar iyo ciidanka naafada xoogga dalka ee ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Deeqdan ayaa ka koobneyd caano booro, cabitaan, geel nool, iyo weliba dharkii ay ku ciidi lahaayeen maxaabiista ku xeeran xabsiga. Cabdullaahi Nuur Cismaan, guddoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation, ayaa faahfaahin ka baxshay waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan.
Waxaan joognaa xabsiga dhexe ee Muqdisho annaga oo soo gaarsiinay barnaamij qaybo ka mid ah barnaamijka Ramadaanka oo aan ku kaalmaynaynay qaybo ka mid ah bulshadeenna. Xabsiga dhexe wuxuu ka mid yahay goobaha Hormuud Salaam Foundation ay mar kasta ay la leedahay xiriir toos ah iyo ka warqab. Maanta waxaan soo gaarsiinay dharkii ay maxaabiistu ku ciidi doonaan rag iyo dumar intaba dhammaantood cabitaano isugu jiro caano iyo cabitaan caadi ah iyo shan neef oo geel ah. Waxaa sanadkan dib nooga dhacay timirti waan rajaynayn inay maalmaha soo socotana soo gaarto ayadana markii ay imaato waan soo gaarsiin doonaa insha allah. Aan- Gargaarkan aan keenaynay waxaan dabcan aan ku salaynay baahida taagan ee xabsiga ka jirta. maxaabiistu waxay ka mid yihiin dadka ay ku kacdo mataqaanaa sadaqada mar kastana waxa ay yihiin dad u baahan in loo naxariisto oo loo gurmado oo la caawiyo Taliyaha xabsiga dhexe ee degmada Xamar, Jenaraal Maxamed Shiikh Cumar, ayaa ka mahadceliyay deeqdan lagu wareejiyay.
oo maalin kasta maxaabiistan xabsiga dhexe ku xiran la garab taagan raashin ciid kasta soon kasta inta muslimku uu xur- xurumeeyo oo dhan u u keento maalin walba raashinkaas oo isugu jira xoolo nool dhar raashin intaba isugu jira waxaan leeyahay waa mahadsantihiin soo dhowaada waan idinka waa idiin mahadcelinayaa waana idinka gu- idinka guddoonay raashinkii iyo waxaad alaabta qalabkaad noo keenteen Deeqdan ayaa waxay ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee Xamar ee magaalada Muqdisho.